الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال البخاري رحمه الله تعالى باب yu-akhiru dib buu u dhigayaa aduhra salaada duhur ila alcasri buu dib ugu riixayaa ida irtaxala marka uu guuro musaafirkii qabla an tasiiqa ashamsu qoraxdii inta aanay iilan dabadeed oo aanay samada bartankeeda uga leexan xagga dhicitaanka qabla an tasiiqa ashamsu qoraxdu inta aanay xagga dhicitaanka u iilan horteed fiihi baabka waxaa ku jira ibnu cabaasin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas oo rasuulka ka warinaya markaa tarjamada ama baabka macnihiisu waxa weeye qofka musaafirka ahi inuu salaada duhur dib u dhigaayo oo waktiga casarka uu dib ugu riixayo oo jamcu taakhiir uu samaynayo haddii uu guuro waktiga duhurka ka hor xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari uu ishaarayaana waa xadiidkii nagu soo maray baabkii u dembeeyey baabka ka horeeya و kاna رasuل اللhi yجمع bيna صلاaة الظهر والcصر إذا kاna عlى ظهri sayr وyجمع bيna المغرب والعشhاء qال xdثna xساn الwاسطي xساn بن عبداللh بن سهل الkindi المصري qال xdثna المفضل بن فضالة بن فضالة عن عqyل عن iبن شhهاaب عن أنس بن مالك رضي الله عنه qاaل kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxua id irtaxala marka uu guuro qabla an tasiiqa ashamsu inta aanay qoraxdu xagga dhicista samada barhtankeeda uga ilan akhara duhra salaada duhur buu dib u dhigi jiray ilaa waqti alcasr waqtiga casarkuu dib ugu dhigi jiray uma dabeetana yajmacu waa kulmin jiray beynahumaa oo waktiga casarka ayuu labadaas salaadood ba wada tukan jiray waidaa zaaqad qoraxdu hadday iilato sallaa waa tukan jiray adduhra salaada duhur uma rakiba kadibna waxa uu fuuli jiray gaadiidkiisa oo waa socon jiray marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa jamcu taakhiirka mashruuciyadiisa oo salaada duhur rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu waktigii casarka uu tukaday ayaa xadiidkani uu tilmaamay marka jamacaasina waa jamac xaqiiqiya ee mid suuriya ma aha riwaayaadka qaarkood bay ku caddahay gaar ahaan riwaayadda muslim min riwaayati jaabir ibn ismaaciil can cuqayl yuakhiru duhra ilaa waqti alcasr wayajmacu beynahumaa in salaada duhur uu dib u dhigi jiray ilaa waqtiga casarka uu soo gelayo wa yuakhiru almagriba xataa yajmaca beynaha wa beyna alcishaa xiina yagiibu shafaq marka shafaqa ama casaankii qoraxdu ay ka tagtay uu dhaco oo macnaheedu yahay markuu soo galo waktigii cishaaya marka riwaayaadkaasi waxa ay tilmaamayaan jamcinta rasuulku uu jamciyey duhurki iyo casarka jamcu taakhiir inuu ahaa jamc xaqiiqiya waxaanay radin ku tahay taasi qolooyinka yidhi jamcinta uu rasuulku samayn jiray fi safar wuxuu ahaa jamac suuriya buu ahaa oo salaad walba waktigeeduu tukan jiray midna akhir waktihaa buu tukaday midna awal waktihaa waxaa la mid a xadiidka ibnu cumar ee baabka hore inugu soo maray waxaa ku timi faأkhara almagriba bacda dihaabi shafaq xataa dahaba hawiyu min alleyl wa fii riwaayati fasaara xataa gaaba ashafaqu watasawabat الnujuum nazla fasalaa asalaatayni jamiica aw jamcan marka waktigii cishaayigu markuu soo galay inuu salaadii maqrib rasuulku tukaday ayaa xadiidka horena uu ku cad yahay taasina markaa waxa ay radin ku tahay qolooyinka yidhi jamcintu waa jamcin suuriya oo maqribkana akhiru waktihi unbuu tukanayey cishaayigana awalu wakti duhurka akhiru waktihi casarkana awalu wakti ولهذا بوحر حافظ بن حجر وفيه حجة على من حمل أحاديث الجمع على الجمع الصوري وقال إمام الحرمين ثبت في الجمع أحاديث نصوص معنى كعب ووجه كلام احتمالي ولا يتطرق إليها تأويل باب إذا ارتحل مركا وقور بعد ما زاغت الشمس الرحل مركا إلى تكدب صلى الظهر صلاة الظهر بوتكن ثم ركب كدبنا وحا وفول دونا قاديد كيسا بمعنى آه سعدال كيسا أيوسي وذن دونه marka jamcu taakhiirka xadiidka waa ku cad yahay laakiin jamcu taqdiimka ayaa ishkaal leh culimada qaarkoodna jamcu taqdiimka xadiidba kuma ansixin bay yidhahdeen sida abu daawuud oo kale waxaana laga yaabaa inuu ujeedo xadiidu bimufradihi xadiid madax bannaan oo kelidii ansaxay ma jiro culimada qaarkoodna jamcu taqdiimku inaanu mashruucba ahayn bay qabaan waayo daliilbaan looga hayn bay leeyihin ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkiisa toona baabkan bukhaari u baabaystayna macnaheedu waxa weeye haddii waktigii duhurku u soo galo isaga oo degan in salaada duhur oo qura uu tukanayo oo salaadii casar aanu la tukanahayn ee casarka waktigiisii uu la sugaayo oo bimacnaa jamcu taqdiim aanu samaynahayn قال xdثna qتaybة qال xdثna المفضل بن فضالة عن عqayل عن بن شhهاaب عن أنس بن مالك qاl wuxuu yihi kاna wuxu رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم إda اrتaxلa marka uu guuro qabla an تزيغa الشhaمس qoraxdu intaana iilan ka hor أkhra الظهرa duhurku dib u dhigi jira ilaa wqti اcصr ilaa wqtiga casrku dib ugu dhigi jira وhذا يفيid أن الجمع جمع xقيقي إلى وقت الcصر ma odhan إilى آkhiri وqtihi ثuma نزلa waa degi jiray oo faجamca baynahmaa n wqtiga casrka marka la gaadho maعna ma kana yuصلي calى الraaxilة raaxilada dusheeda kuma tukan jirine waa ka degi jir fain zaaغat الشhamسu qoraxdu hadday iilato oo wqtigii duhurku uu soo galo qabla an yartaxila intaanu guurin ka hor sala duhra salaada duhur ayuu tukan jiray uma rakiba kadibna gaadiidkiisa ayuu fuuli jiray marka jamcu taqdiimku isaguna waa mashruuc axaadiis baana jirta majmuuceeda marka laysu geeyo tusinaysa hubuutu ama hubuuta jamci taqdiim waxaa axaadiistaasi kamida xadiidka isxaaq ibnu rahaweye wariyey qاl kاna إda kana fي sfr fazاlt الشhمس صلى الظهر والcصر جamيعا ثuma اrtaxل haddii markaa uu guuro marka wktiga duhurku uu soo galo kadib hadduu guurayo salaada duhr iyo casr iyo tacasrba intuu tukado ayuu guuri jiray maعna jamcu taqdiim buu samayn jiray waxay ku cileeyeen culimada qaarkood isxaaq iبnu rahaweye inuu la tafaruday can shabaaba jacfar alfiryaadina inuu la tafarudo macnaa kelidii uu ka wariyey isxaaq laakiin taasi xadiidka qadxi kuma aha oo labaduba isxaaq ibnu rahawaya iyo jacfar alfiryaabi wa imaamaani xaafidaani laa yaduru tafaruduhumaa oo laba imaam oo xufaada xadiidka ka mid ah oo la gooni noqoshada riwaayadda ay la gooni noqodeen la noqdeen xadiidka waxba ka dhibi mayso waxaa kaloo xadiidka u markhaati kacaya xadiidu cabdillaahi bni cabaas aladii rawaahu axmed watirmidi wadakarahu abu dawuud fii sunanihi mucallaqa wa mithluhu xadiidu cali bni abi aalib radia allahu canh ayaa lamid ah marka axaadiista majmuuceeda marka laysu geeyo waxaa ka soo baxaya jamcu taqdiimkuna inuu yahay mashruuc sideedabana aljamcu waalqasru fi safar farqi baa udhaxeeya oo dee qasriga ama gaabinta salaadii rubaaciga ahayd ee afarta ahayd la gaabiyo in layskuba haystayba ma waajib ba mise waajib ma aha ayaa hore inoo soo martay inay waajib tahay ba inuu rajaxnay laakiin jamcintu iyadu saas oo kale maaha oo cid tidhi in labada salaadood la jamciyaa waa waajib ma jirto bal jamaca qaarkii oo jamcu taqdiimka ayaaba mashruuciyadiisa khilaaf uu ka taagan yahay waxaana ahlucilmiga muxaqiqiinta ahi ay yidhaahdeen hadduu yahay calaa dahri sayr mid soconaya inuu labada salaadood jamciyaa waa sunne oo waa sida uu samayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaanu soconahaynoo qofkii musaafirka uu yahay naazil mid meel degan inuu labada salaadood jamciyaa waa mubaax macnaa waa arrin loo baneeyey oo loo ruqseeyey laakiin sunno laguma tilmaami karo bal waxaaba fiicanba salaad walba inuu tukado fii waqtiha haddii taasi waxa weeyaan dhib iyo culays kale aanay ku keenahayn jamcu taqdiimka iyo jamcu taakhiirka ayuhumaa afdal koodeedaa wanaagsan alafdalu huwa alarfaqu cala almusaafir qofka musaafirka ah ka u fudud ayuunbaa afdala haddii jamcu taqdiimku u fududayna isagaa afdala haddii jamcu taakhiir u fududayna isagaa afdala waayo aslan ba waa arrin ka dhalatay takfiif jamcintani qofka wax loo fududeeyey marka labada ta u fudud ayuunbaa afdal noqonaysa qaala baabu salaati alqaacidi ka fadhiyo salaadiisa baabkii ka waramayay kan weeyi marka masale kalena waa jirtaa oo jamci iyo qasrigu ay ku kala duwayn o aynan sheegin oo alqasru laa yakuunu ila fi safar salaad lama qasrin karo iyadoo qofku aanu musaafir ahayn laa min ajli اlmaطr walaa min ajli اlmarad walaa min ajli اlkhawf se raajixa oo khawfka dee ibnu cabaas baa qabay rakca waaxida inay tahy salaat اlkhawf fi saxiixi muslim baanu ku yaalaa waxa weeyaan xadiidkiisu laakiin min ajli اlmaطr iyo min ajli اlmarad toona looma qasrin karo salaada marka aljamcu awsac min alqasr wa asbaabuhu akar min asbaabi alqasr jamcintu waa ka ballaaran tahay qasriga oo asbaabta laba salaadood loo jamciyaa waa ka badan tahay asbaabta salaada loo qasriyo oo xanuun awgiibaa salaada loo jamcin karaa roob awgiibaa loo jamcin karaa waxaa loo jamcin karaa saas oo kale min ajli mashaqa haddii xaraj iyo mashaqo qofka ay ku tahay inuu salaad walba waktigeeda tukadaa oo aynu tusaalayaal u sheegnay duruusteennii hore xadiidka cabdillaahi bni cabaas markaynu sharaxaynay ana nabiy calayhi salaatu wasalaam sallaa hamaaniyan wa sabcan bilmadiina min gayri khawfin nacam waxaa loo jamcin karaa tusaalayaasha aynu sheegnay kamida ninkii dhakhtarka ah camaliya jaraaxiya sameynayey qof qalin ku sameynayey ardaydii markaa imtixaanaadka u fadhiday oo kale imtixaan markaa laga yaabo inuu qaato salaad waktigeed waa jamcin karaan iyadoo arrintaa caado aan laga dhiganahayn laakiin xaajaadkaasi markaa yimaadaan waa la jamcin karaa baabu salaati alqaacidi ka fadhiyo salaadiisa baabkii ka waramayo weyi oo ka fadhiyo salaadiisa iyo taqsiiru salaa xaggay isaga yimaadeen waxay isaga yimaadeen taqsiirka ayaa laba nooco laba nooc ah taqsiiru alcadad tirada in la gaabiyo dee salaadii afarta ahayd laba la tukado iyo taqsiiru alhay-a salaada hay-adeedii iyo qaabkeedii de in wax laga tago oo musaafirkii hadduu waxaan ujeedaa mariidkii hadduu taagni ku tukan kari waayo dee fadhi buu ku tukanayaa markaa salaadiisii dee nooc gaabina baa ku jirta oo rukunkii qiyaamka ayaa ka maqan marka dhinacaasay ka shabahdaa salaatulmusaafirkii la qasrinaye la gaabinayay qaala xadaanaa qutayba bnu saciidi can maliki can hishaam bni curwa can abihi can caaisha radia allahu canha anaha qaalat waxay tihi sallaa waa tukaday rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam fii beytihi gurigiisa ayuu ku tukaday wa huwa shaakun wa huwa waxaal huwa rasuulkuna shaakun uu xanuunsanayo wasallaa waa tukaday rasuulku jaalisan isagoo fadhiya wasallaa waxaa tukaday waraa'ahu dabadii waxaa ku tukaday ama gadaashiisa qowmun rag qiyaaman xaala ay yihiin kuwo taagan fa ashaara ilayhim rasuulku waa u ishaaray an ijlisuu buu u ishaaray waar fadhiis falama insarafa salaaddii markuu ka baxay qaala wuxuu yihi inamaa jucila waxaa loo yeelay uun alimaamu imaamka liyutama bihi si loogu daydo faidaa rakaca markuu rukuuco farkacu idinkuna rukuuca idaa rafaca markuu rukuucda ka soo toosana farfacuu idinkuna rukuucda ka soo toosa marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qofka mariidkaa ama bukaa in salaada uu ku tukan karo salaaddii faralka ahayd ee qiyaamku arkaanteeda uu ka mid ahaa inuu fadhi ku tukan karo goorma ayuu fadhi ku tukan karaa xadiidka soo socda markaynu sharaxayno ayaa ahlucilmigu waxay ka yidhahdeen aynu tilmaami doonaa waxaa kaloo laga qaadanayaa sixatu imaamati alcaajizi can bacdi alarkaan qof arkaanta qaarkeed aan awoodini inuu dadka imaamu noqon karo oo haddii ninkii aqra'u lqowm ahaa ninka ugu qiraa'o badan dadka ama imaamkii raatibka ahaa uu yahay curyaan aan kici karahayn ama mariid laa yastatiicu alqiyaam fadhi buu markaa uu ku tukanayaa dee arkaantiina qaar baa ka maqan oo qiyaamkii baa ka maqan haddana salaadda waxa weeye salaaddiisu waa ansaxaysa watasixu salaatu khalfa salaadda lagu daba tukadaa ee mid arkaantii oo dhan la iman karaa uu ku daba tukadaana waa ansaxaysa kamaa salla saxaabatu khalfa rasuuli illaah whm qaadiruuna calى اlqiyaami warasuulu اllahi caajizu canhu waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ana man salaa khalfa imaamin jaalisin salaa jaalisa qofka ku daba tukada imaam fadhiya isaguna waa la fadhiisanaya walow kaana qaadiran calى اlqiyaam mid taagnida awoodaba ha noqdee laakiin waxaa timi axaadiid kale oo tilmaamaysa rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii maradi mowtihi inuu fadhiga markaa ku tukanayey wa kaana huwa alimaamu cala asaxiix rasuulka ayaana imaamka ah saxaabadana iyagoo taagan ay ku daba tukanayeen waxaana lagu jamcinayaa baynu hadduu imaamku salaada bilaabo isagoo taagan oo fadhigu uu la soo dariyo dadkii taagnida salaada kula xidhe waa iska taagnaanayaan walow imaamku fadhiba ha ku tukanayay hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabana maamuumiintuna waa fadhiisanayaan fuqahada markaa xanaabiladuna intaa shuruud kalay raaciyaan waxan waa inuu noqdo imaamu lxay wa yurjaa bur-uhu waxa markaa fadhi ay ku tukanayaan ma'muumiintu haddii kan fadhiga ku tukanayaa uu yahay imaamkii xaafadda isla markaana la rajaynayo dee xanuunkaa inuu ka bogsado laakiin haddii tusaale ahaan in curyaan ahoo dee weligiiyo fadhi ku tukanaya fadhiisan maayaan badhaan laakiin labadaa shardi daliil ma laha laysa lahumaa daliil walihada laa yushtarad qaala xadaanaa abu nucaym waxaa kaloo xadiidka laga faa'idaysanaya ana alishaaraa almufhima أن الإشhاaرة المfhimة lا تfsid الصلاة tilmaanta uu bixiyo qofka tukanaya walow ha noqoto tilmaan macna laga fahmaye salaada waxba yeeli mayso rasuulku isagoo salaadii ku jiru lahaa saa uu ishaarayo macnaheedu yahay fadhiista waxbana salaadiisa ma yeelin haday salaada wax yeelaysana rasuulku ma sameeyeen w في الxadيiثi أيضا alisraac ilى الاqtidaaءi biاlimaam in loo degdego kudayashada imaamka oo aan laga dibdhicin waayo fa'dan faإidaa rakaca farkacu وإidaa rafaca farfacu tartiib iyo tacqiib bay faa'iideynaysa marka waa inuu dhaco ficilka maamuumku caqiba ficli اlimaam imaamka ficilkiisa dabadii iyagoo isku xiga waxaana arrintaa daabid ama xadwa a baynu nidhi kama fii xadiidi اlbaraaء bni caazib waqad mara binaa imaamku marka uu galo rukunkaa maamuumku uu ku jiro ka ka dambeeya ayaa waxa weeyaan maamuumkuna rukunkaa hore uu ka soo baxaya oo tusaalahaan rukunkii ictidaalka ayaa imaamkiiyo maamuumkiiba ay ku jiraan rukunka ka dambeeye oo sujuudda a markuu gudagalo imaamku ayuunbuu bilaabayaa maamuumku inuu soo foorarsado daabidka markaa ikhtidaaguna waa kaa iyo itimaamka uu rasuulku faray calayhi الsalaatu wasalaam qaala xadaثana abu nucaym qaala xadaثana bnu cuyeyne can izuhri can anasi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi saqطa waa dhacay rasuulu llaahi salى اllahu عalayhi wasalam min farasin faras buu ka dhacay fakhudisha aw fajuxisha waa isla macno eh waxaa diirku ka dhacay oo xoqmay shiqhu اlaymanu dhinaciisa midig fadakhalnaa caleyhi waanu u gallay rasuulka nacuudu anagoo booqanayna faxadarat isalaatu salaadii ayaa timi fasallaa waa tukaday qaacidan isagoo fadhiya fasallaynaa waa tukanay anaguna qucuudan anagoo fadhina yani waraaa nabiy buu ujeedaa rasuulka gadaashii wa qaala wuxuu yihi rasuulku goormuu yihi e bacda alinsiraaf min asala markuu salaada ka baxay kadib inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo yeelun si loogu daydo oo dadka u hogaamiyo فإdا kبر fkبr وإdا رkca فاrkcu وإdا رفca فاrفcu وإdا qاla سمع الlه لمن xmdة faquluu رbna وlk الحمd xadiidkan masaaئisha ku jirta waxaa ka mid iyo fawaaئida laga qaadanayo أن النaبي عalيه الصلاaةu وaسلاaم kana bشhرا khuلqa mima khuلqa minه الbشhر waxaa basharka laga abuuro ayaa laga abuuray qul inamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya anamaa ilaahukum ilaahu waaxid wa kaana yusiibuhu maa yusiibu اlbashara min alamraad wاlada wagayru dalik waxaana ku dhici jira waxaa basharka ku dhaca oo gaajaa oo haraada oo inuu dhaxamooda inuu kulayl dareemo oo xanuunah oo ah in waxa weeyaan uu turunturoodo amaba se uu ka dhaco gaadiidka uu saaran yahay wa fiihi ciyaadaة اlmariid fadakhalnaa calayhi nacuudu wa fiihi ana alimaama ida ibtadaأa salaata jaalisa sala alma'muumuuna waraa'ahu juluusan haddii imaamku salaaddii fadhi ku bilaabo ma'muumiintuna iyagoo fadhiya inay tukanayaan baa laga qaadanaya wa fiihi wujuubu li'timaam bilimaam waxaa laga qaadanaya imaamka in lagu daydo inay waajibto ay xaaraan tahay almusaabaqa wa kadalika waxa weeyaan atakhalluf wa kadalika almuqaarana saddexdaa midna inaan la ogolayn in imaamkii laga dheereeyo iyo in laga hadrho iyo in lala mid noqdo waajibku markaa waa aliqtidaa daabitkiisana waa sheegay labadaa xadiiso markaa waxay ka warramayaan salaaddii faralka ahayd in fadhi lagu tukan karo haddii qofka waxa weeyaan musalliga ahi uu taagnida kari waayo goormaa la odhanaya waa kari waaye waa masala sata'ti in sha allah qال xdثna إسحاq بن maنصوr qال أخbarna rwح بن عubاadة qال أخbarna xuseyn xuseyn بن dakwan الmعلم عan cabdاللahi بن buraydaةa عan عمrاn بن xuseyn رadي الlه عanه أnhu sأla waa weydiiyey نabiy الlahi slى الlه عalيه وsلم وأخbarna إسحاq waa sanad kale xadiidku leeya qala أخbarna cabdالsmd بn cabdالwاrث qala samictu abي أبيهina waa cabdالوارث wey بن سعيد التنوري قال xdثنا الحuسين عن بن برaydة قال xdثني عمران بن حuسين وkاna wuxuu ahaa عمrاn مبsورا ay مصاaبا بالbawاsيr xanuunka bawاsيrta la dhahda miduu haya ayuu ahaa mfradkeeda basuur baa la dhahdaa jamcuna waa albawasir haddii waxa weya naasuur la yidhaahdo oo dee nuunta nuun laga dhigana waa waa nooc bawaasiirta ka mida qaala wuxu uhi sa'altu waan weydiiyey rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam can salaati rajuli ninkii salaadiisaan weydiiyey qaacidan isagoo fadhiyo uu tukanayey faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam in sallaa hadduu tukado qaa'iman isagoo taagan fahuwa afdalu sidaasaa fadli badan waman sallaa ka tukada qaacidan isagoo fadhiya falahu waxaa u sugan nisfu ajri lqaa'imi ka taagnida ku tukanaaya ajarkiisa laba marka loo qaybiyo meel waman sallaa ka tukada naa'ima ay mubtadican isagoo jiifo isagoo hurdo oo khuurinayo loogama jeedo waana sida ay markaa ku fasireen ruwaadda xadiidku sida cabdilwaaris oo kale ibnu saciid الtanuuri wuxuu yihi annaaim waa almubtadic وqاl لإسmاعيiل مaعnى qwlhi naaئma ay عalى janbi وkadalika الbخaarي siay noogu iman doontaa baabka soo socda qaala abu cabdاللaahi naaئma cindii mudajca haahunaa oo naaئma macnaheedu waxa weyaan isagoo dhinaca u jiifo imaha isagoo hurdo hurdadii hurdada ahay وmaن صلىa ka tukada naaئma isagoo dhinaca u jiifo falahu waxa u sugan نiصفu أjri الqاacidi ka fadhiyo ajarkiisa kala barhkii marka xadiidkani ma wuxuu ka hadlayaa salaada faralkaa mise waxa uu ka hadlayaa salaada sunnaha ah salaada sunnaha ah iyadoo waa waadix oo iyadoo cudur daarba aanu jirin ayaa fadhi lagu tukan karaa qofka isagoon cudurdaar lahayn salaada sunnaha a fadhi ku tukadana ajarkiisu wuxuu u kala barhmayaa sidaa uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo reebayaa oo qura rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku salaada sunnaha ee fadhi uu ku tukado cudurdaar awgii iyo cudurdaar la-aanba ajarkeedu waa dhamaystiray xadiid cabdillahi bni camr ayaana u daliila qاl balغnي أن النaبya qاla صلاaة الrajuل qاacida عalى نصف الصلاة waxay soo gaadhay rasuulku inuu yihi salaada ninku fadhi uu ku tukado waa salaad barkeed xagga ajarka faataytu fawajadthu yuصلي jaalisa fawadactu yadii calىa raأsi rasuulkaan u imi oo waxaan arkay isagoo fadhi ku tukanaya deetna laba gacantaydan madaxa saaray manaa ibhaara litacajubi isagoo muujinaya arrintaa inuu ka yaabay faqaala ma laka ya cabdاllaahi faakbartu faqaala ajalhaa sidaa waan idhi walaakinii lastu ka axadi minkum laakiin axadka idinka idinka mida la midmay imaam muslim baa wariyey xadiidka waxaynu ka qaadanaa laba faa'iido faa'iida fiqiya oo ah rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintan inay ka mid tahay khasaa'istiisa iyo faa'iida usuuliya oo ana almutakalima daakilu fii cumuumi khiطaabih waa masale ay isku khilaafeen usuuliyiintu qofka mutakalimkaahi hadalka caamka e uu ku hadlo isagu ma ku jiraa isaguna ma isla hadlayaan oo ibnu cumar radia allahu canhu iyo ibnu camr ibn alcaas radia allahu canhu xadiidka uu rasuulku tilmaamay ana man sallaa qaacida falahu nisfu ajri qaa'im oo ah hadalkii rasuulka rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam inuu ku jiro ayuu ka fahmay walihaada buu yaabay markuu arkay rasuulkiioo fadhi ku tukanaya rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma odhan fahamkaagaasi waa khalad oo qofku markuu hadlaayo cumuuma khitaabihi hadalkiisa caamkaa isagu ma ma gelayo oo kuma jiro naftiisa la hadli maayo rasuulku ma odhan bal rasuulku wuxuu sheegay ana haada min khasaa'isihi arrintan inay ka mid tahay khasaa'istiisa waxyaabaha uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu la gaarka yahay qofka markaa sunno tukanaya isaga oo qiyaam awooda macnaa fadhi waa ku tukan karaa laakiin waxaa la ysku khilaafay isaga oo qucuud awooda amaba se qiyaam ibtidaac ma ku tukan karaa jiif isagoo dhinaca isaga jiifa ma iska sunaysan karaa qofka khaaabi oo kale wuxuu odhanayaa laa yaxfadu can axadi min ahli اlcilmi anhu rakasa fi dalik axad min ahli اlcilmi oo qof qiyaamka awooda ama qucuudka u rukseeyey inuu sunno jiif ku tukada maan arag ibnu bataalla arrinta noocaasiya waa ku raacay laakiin cid tiri waa jirtaa aimadaasi may arag laakiin waa jirtaa cid tiri oo culimada markaa sidaa yidhi waxaa kamid a xasan اlbصri rawى canhu dalika الtirmidiyu biisnaadi صaxiix imaamu tirmidi baana arrintaas sanad صaxiixa kaga soo wariyey qaala in shaءa rajul salla salaa taطawuci qaa'ima wajaalisa wamudajica ninku hadduu doono salaada sunaha ah taagniyuu ku tukan hadduu doono fadhi hadduu doonona jiif buu ku tukan jamaaca min ahli cilmina waa yidhaahdeen waana axad اlwajhayni lishaaficiya fi hadihi اlmasأala waana sida xadiidka daahirkiisu uu tusinayo waman sallaa naa'ima falahu nisfu ajri اlqaacidi ila hadduu macduur yahay ajar dhamaystiran buu heli lahaa hadduu qofku cudurdaar leeyahay oo marad awgii sunihii uu ugu tukaday fadhi ama jiif dee ajarkiisii oo dhan buu heli lahaa laakiin isagoo awooda fadhi ama taagni ayaa jiif hadduu ku tukado nisfu ajri qaacid uu helaya nacam inuu markaa qofkii cudurdaar awgii salaada ugu tukaday fadhi amaba se jiif ama farad ha noqoto ama sunno ha noqote inuu ajarkeeda oo dhan helayo waxaa u daliila xadiidu abi muusa وسيأتي في kitاaب الجهاaد إذا mرض العبد أو sافر kutiba lahu صالح ma kana kutiba lahu صاaلحa ma kana yعmل وهuو صaحيiح مqيم adoonku hadduu xanuunsado ama uu sfro waxaa loo qoraa أعmaaشhii صاaلحahaydee uu samayn jiray isagoo caafimaad qaba negina marka uu safray ama uu xanuunsaday safarka ama xanuunku dee uu diiday weyaan macnaheedu laakiin inta aanu safarka iyo xanuunku aanu ka hor istaagin ee isagu iskii uu uga tegey taa waa loo qorayaa maaha macnaheedu nacam oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatu duxa ma tukadeen hadday sidaa tahay oo nawaafisha mطlaqa ma tukadeen oo sunat اlfajri ma tukadeen markii musaafirka u ahaa marka macnaheedu qofka acmaashii saalixeedee uu samayn jiray marka uu safro ama uu xanuunsado goorta loo qoraya waxay tahay waa marka safarka ama xanuunkaasi uu ka hor istaago oo mashaqo safarka ama xanuunka ka dhalato awgeed uu uga tago xadiidkan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wuxuu ku saabsan yahayba xadiidkani almuftarid qofkii salaada faralkaa tukanaya buu ku saabsan yahay waayo ka salaada faralkaa tukanaya marka fadhi uu ku tukado siduu u yeeshay nisfu ajri اlqaa'id ila salaada faralkaa fadhi inuu ku tukado waxa loo ogol yahay uun marka uu taagnida awoodi waayo ee cudurdaarkaasi uu jiro marka cudurdaaru jirona dee ajarkii o dhan buu helaya waxaa imada qaarkood ay taa ku macneeyeen ay yidhaahdeen qofka salaada faralkaa tukanaya laba xaaladood buu leeyay inuu qiyaamkii awoodiba waayo ama qucuudkii fadhigiiba waa awoodi waayo kaasi waxa weeyaan ajarkiisoo dhamaystiran buu helaya xaaladda labaadna waxay noqonaysaa inuu istahdiidi karo oo uu isku kalifi karo qiyaamka maca almashaqa marka xadiidkani ka uu ka hadlaya waa xaaladaa labaad bay idhahdeen oo qofkii faral tukanayey ee taagnidu ay ku adkay laakiin iskalifi karayey maca almashaqa ayaa hadduu fadhi ku tukado nisfu ajri qaa'im yeelanaya nacam laakiin mar haddii la helo cadamu listiaaca ama ha noqoto cadamu tamakun min alficil qofku ficilkiiba inuu samaynba kari waaye ama ha noqoto atamakun min alficli maca wujuudi mashaa almashaqa inuu ficilkii samayn karo laakiin samaynta ay la socoto mashaqo culus oo xuduuddii muctaadka ahaydee loo bartay ka baxsan labadaa tii lahelaba la helaaba waa cadamu istiaaca waa istiaaca la-aan labadaa tii la helabana qofka muftaridkaahi ee faral tukanaya fadhi buu ku tukan karaa hadduu fadhi ku tukadana ajarkii oo dhamaystiran ayuu helayaa waayo ilaahay subxaana watacaala kuma kalifin in uu uu iskalifo oo mashaqiyo culays uu isa saaro oo markaa taagni uu isku kalifo baabu salaati alqaacidi kii fadhiyey salaadiisa u baabiye bilimaay uu ku tukado ishaaro biishaarati ras الإشاaرة بالرأس في الركوع والسجوud قال xدثنا أbو معمر قال xdثنا عبدالوارث قال xdثنا حuسين المعلم عن عبداللahi بن برaيدة عن أن عمران بن حuسين وkاna wxaa رaجuلا oo مبsورا bawاsيr hayso bawاsيirtan waxaa laga sheegayaa talo ta قiyاamka u diida inay tahay baa muuqata bawاsيr dadka qaba soo kuwa istaaga xaaladay leeda iyo maraati waxaa dhici karta qofka waxa weya inay ilaa laguhu xanuunaan u istaagi kari waayo wa qaala abuu macmar wuxuu yihi marata can cimraan qaala sa'altu waan weydiiyey annabiya sala allahu alayh wasalam can salaati rajuli baan weydiiyey uu tukado ay wahuwa qaacidun xaalo uu fadhiyo faqaala wuxu uhi man sallaa qofka tukada qaa'iman fahuwa afdalu waman sallaa qofka tukada qaacidan falahu nisfu ajri lqaa'imi waman sallaa naa'iman ay mubtadican falahu nisfu ajri lqaacid qaala abu cabdillaahi wuxuu yihi naa'iman cindii agtayda mubdajican weeyaan haahuna halkan meel kastoo naa'im ay ku soo aroorto mid dhinaca u jiifoo soo jeedo loogama jeedee laakiin halkan waxaa looga jeedaa dhinaca mid u jiifo uu soo jeedo ayaa looga jeeda culimada qaarkood waxaa xadiidkan lagumaba xusinba iimaan haddee ishaaro lagaga sheega xadiidka uu rukuucdiiyo sujuuddii madaxa ku ishaaro walihaada bay yidhaahdeen tasxiif baa ku dhacay bukhaariyo halkaa naa'iman ayuu markaa tasxiifiyo khalad uu u fahmay oo uu u fahmay inay tahay biliimaa biiimaa'in waman sallaa biiimaa'in laakiin taasi waa khata in la haha tasxiif baa ku dhacay bukhaari waayo naa'iman inay tahay waxaa inuu halkan naa'iman bukhaari u wariyo waxaa tusinaya soo kan fasirayba qaala abu cabdillaahi naa'iman cindii mubtadican haahunaa laakiin bukhaari halka uu ka qaatay in qofka fadhiya uu ku tukanayo bilishaara rukuucdii iyo sujuuddii waxa weeyaan uu ishaaro madaxa uu ku ishaaro waa sheegista markaa la sheegay ka dhinaca u jiifa ee tukanaya oo kaasi kuma tukan karo ishaaro waxaan ahayn iyo iimaan oo ka jiif waxaan ahayn awoodi waayo dee rukuuc iyo sujuud uma kici karo rukuucda iyo sujuudda biishaarati raasi ayuunbuu ku tukanayaa inuu madaxa ku ishaaruu ku tilmaamo baabu idaa lam yuiq haddaanu awoodin ay asalaata salaadii qaacidan isagoo fadhiyo sallaa waa tukanaya calaa janbin dhinac isagoo u jiifa wa qaala caطaan wuxu uhi in lam yaqdir haddaanu awoodin an yataxawala inuu ujeesto ila alqibla sallaa waa tukanaya xaytu kaana wajhu dhinaca wejigiisa ujeedin buu u tukanaya waa sida mariidkii oo kale cid qiblada ujeedisan aan haysa wakadalika qofka xidhxidhan waxaana u daliila dee aayaadka cumuumkoodu hoos imanaya faاtaqu اllaha ma اstaطactum iyo laa yukalifu llahu nafsa ila wuscaha iyo qowl nabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ida amartukum biamrin faatuu minhu ma اstaطactum قال حدثنا عبدان عن عبد الله عن, عن, عن إبراهيم بن طهمان عبد الله بن مبارك قال حدثني الحسين المكتب حسين المكتب وحسين بن ذكوان المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال وحر كانت بي أنيق وحي قصبني بواسير فسألت ويدي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بأن ويدي عن صلاة المريض وي قفك بكاسده تكني فقال وحر سلي تك قائما أدو تاغا فإن لم تستطع أدانا دولين قيامك فقاعدا أدو فضيا فإن لم تستطع أدانا دولين فضيا فعلى جنب لنا عدو شيفتكم marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa qiyaamku inuu yahay waajib salaada laga hadlayana waa salaada faralka ah salaada sunahana dee fadiilada ayuunbay tani shardi u tahay dhamayska tiran sixadeeda shardi umaa istiaacadana waynu horeynu sheegno culimada qaar waxay ha cadamu tamakun baa looga jeeda markuu tahliba waayo taagni laakiin waxaynu nidhi isagoo isku kalifi kara taagni inuu ku tukado haddii taagnidaasi culays ay ku tahay oo mashaqa ay ka dhalanayso sida in xanuunkii uu kusii kordho ama bogsashadii ay dib u dhacdo amaba se in waxa weeyaan khushuucdii khushuucdii qofka ay ka lunto sida imaam alxarameyn uu leeyihi manaa xaaladahaasoo dhan walow ficilkaa taagnida mid isku kalifi karaba ha noqdee waxaa la odhanaya waa gayru mustaiic oo istiaacadii sharciga ahayd baa maqan oo shayga qofku hadduu samayn karo laakiin samayntiisa ay ka dhalanayso mafsado ka weyn mafsadada ka tegistiisa ka dhalanaysa qofkaasi mustaiic maaha sharcan wala waaqican mid ficilkaa samayn karaba ha noqdee in waxaa ahlucilmigu marka ay ka hadlaan marka uu ku tukanaayo fadhi siduu u tukanayaa maqaabka atixiyaadka oo kale loo fadhiisto ayuu u fadhiisanaya mise waxa weeyaan waa tarabucaya oo sidaas intuu salka dabada dhigo ayuu labada lugoodna san isu weydaarinaya labadaba axaadiid baa ku soo aroortay ta u fudud ayaanu samaynayaa qofka musalliga ah haddii labadu ay u siman yihiinna tarabuca afdala صح في ذلك xadيiث cاaئشha في suنن الإmام النسائي sababta aynu tafdiilana waxay tahay lannu qiyaamki iyo dee qucuudkiibaa kala soocmaya oo haddii taagnidii uu awoodi waayey fadhigii uu ku bedelay uu ka dhigo ka atixiyaadka oo kale markuu atixiyaadkii soo gaadhana sidaasun uu fadhiisto dee qiyaamkiisi iyo qucuudkiisii ayaan kala soocnahay laakiin haddii fadhiga taagnida bedelka ka uu tarabuc ka dhigo hadhow markuu soo gaadho mawdicii atixiyaadkana sidiisii uu fadhiisto waxaa kala soocan marka uu yahay fii xukmi ilqaa'im iyo marka uu yahay jaalis waxaa kaloo ahlucilmigu ay ka hadleen qiblada qofka jiifa sidee buu ugu jeesanaya ma dhinaca midig intuu u jiifsado ayuu wejigiisa qiblada ujeedinaya mise istilqaa buu samaynayaa oo qadaadku u seexanayaa lugihiisa ayuu xagga qiblada xigsiinaya si uu wejigiisu noqdo mid qibladiisaa weegaya labadaba ahlucilmigu waa yidhaahdeen tii markaa uu sameeyaabana salaadiisu waa ku ansaxaysa waxaa kaloo ahlucilmigu ay isku khilaafeen raxmat ullaahi calayhim haddii jiifkii uu awoodi waayo inuu jiif ku tukado qofkii waxa weeyaan musalliga ahaa ama mariidka ahaa macduurka ahaa oo uu ka caajizo waxa weeyaan inuu jiif ku tukado oo rukuucdii sujuuddiina madaxa uu ku ishaaro meel meeshaa looga sii gudbaa ma jirtaa mise halkaa haddii la dhaafo salaaddii qofka waa ka dhacaysa ahlucilmiga qaarkood sidaasayha salaaddiiba waa ka dhacaysa waayo taa wax ka dambaysa ma sheegin rasuulku ba yidhahd calayhi salaatu wasalaam fain lam tastatic facalaa janbi oo inuu xiribaha dhaqdhaqaajiye iyo inuu qalbiga ka tukado iyo ma ma ma jirto bay yidhaahdeen waayo rasuulku ma sheegin calayhi salaatu wasalaam waana qowlka uu ikhtiyaaray sheikh ulislaam ibnu taymiya laakiin waxaad moodaa wallahu aclam inuu raajixiyo qowlka kale oo ana asalaata laa tasqutu can ilcabdi ma daama caaqilan qofka salaaddu inaanay ka dhacahayn inta waxa weeyaan uu mihirkiisa qabo oo mar baana sida ay ugu fududaato ugu tukanayen idaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma istatactu ayaana u daliila in markaa salaadina ay qayb qaybsami karto oo iyadoo arkaanteedii qaar ay maqan yihiin cudurdaar awgii inta kale soo hadhay addoonku markuu la yimaado ay ka ansaxayso dee axaadiistaas ayaa tilmaamay wallahu aclam waxka bilahi towfiiq wsala allah calaa nabiyina maxamed wala alih wasaxbi wasalama tasliima kaiira su-aashan wuxuu leeyahay sidee loo jamcinayaa aayadda inama ana basharu milukum iyo qowlka uu yihi rasuulku ana lastu ka axadin minkum ana lastu ka axadin minkum yani fii hada alxukmi weyaan macnuhu oo idinlama mid ihiba maaha macnuhu macnuu waxa weeyaan mas'aladan idinkala mid ma yihi oo xukumkayga iyo xukumkiinu waa ku kala duwan yihi sababulwuruudka xadiidka ayaana caddaynaya sababta xadiidku kusoo arooray allahu aclam waxka bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين